maanta waxaan u shirhaynaa oo aan dabaaldhegaynaa munaasabadan weynta ah waa maalinka international dayga ama yoomka caalamiga ah oo adduunka oo dhanba laga dabaaldegaayo oo loo dabaaldegaayo howlaha ku saabsan ama khaaska kuwa ah dadkan walaalaha rag iyo dumar caruur oo dadka oo loo bixiyo dadka damaha khaaska ah qabaan dama khaasa yani ayaga waxaa weeyaan wax badan oo ayagana ay qabsan karaan oo ayaga si gooni u qabsadaan bay leeyihiin anigana saasu maartay anigana aan u qabnaa marka waa iska curyaan waxaa hadalka hore waa laga soo tegay afsoomaaliga hala hagaajiyo waxaan aad usoo xasuustaa dubal alami baa wuxuu dhihi jiray anaga maana dooran buu inaan cagool noqon anaga maana dooran buu ilahay baa naga dhigi waa arrintiis marka horta anaga waajibkana saaran oo maanta iskugu imaanay baa wuxuu yahay inaan dadkan walaalaha si xaqa ay leeyihiin oo kaamil ah inaan aan kala shaqayn mana aha yani wax oo sadaqa iyo maarata maarta waa xaqooda ay leeyihiin awalan ay u leeyihiin diiniyan inaan gudubna weeyaan howlaha yaan isku darin yani wax baa loo samaynaya iyo wax yar baa laska sidaa ma aha hawsha xaq bay ku leeyihiin mujtamac iska dhaaf hadda u n international day iyo waxaas lagama hadlayo diiniyan bay dadkan waalaha xaq u leeyihiin in xaqooda ay gutaan xaqooda la siiyo waxay mujtamaca ku leeyihiin oo welibana aniga aan iska horko aan iska hormarino ay loo baahanya laakiin lilasaf ma samayno waa ka mashquulna waa laga mashquuli adduunka mashquul iska noqday marka xuquuq iyo xaq badan ay leeyihiin ayaa horta nagu maqan horta ilaahay na cafiyo horta arrinta arrinta iyada waan aaminsanahay dadkan walaalaha xaq iyo xuquuq badan oo ay leeyihiin oo aan ka gaabinay haddaan nahay mas-uuliin haddaan nahay mujtamac xaq badan oo ay leeyihiin baa nagu maqan horta ilaahay na cafiyo marka aniga waxaan dhihi lahaa hadalkayga waxaan leeyahay waa i farxad weyn inaan maanta aan ka soo qayb galo munaasabadan hadow inta badanna waa isku daya runahaanta in sanad kasto tanayto munaasabooyinka noocan oo kale ah wixii kale oo ay qabaan oo munaasabaa inaan u tago aan maaragtay aan la soo joogo oo aan howlahooda maarata ka warqabo aad baan isku wadaya marka maanta waa farxad weyn haddaan nahay county dadkan walaalaha bal inta aan kuma dhahay inta karankeena waan gaaminay inaan gaaminaan ictiraafi hayaa laakiin waan dadaalahaynaa warbixintii wixii dadaal ah waa iska wadnaa magacayga aadan bile xasan guddoomiyaha curyaamiinta garissa county maanta waxaan joognay gaarisa primary waxaa jiray dabaaldeg oo international day for person with disability ayaa jiray oon maanta ku soo baxnay xaafada xaafadaha kala xaafadaha magaalada ka kooban taha township aan ka kala imaanay aad iyo aad iyo aad baan u soo baxnay annagoo muujinayno inaan ka qayb qaadanno dabaaldeggaas oo laga dabaaldegayo meel kasta adduunyada ka mid ah meel kastoo adduunyada ka mid a laga dabaaldegaya annagaan daananahay reer gaarisa waa annagan dabaaldeggaas qayb weyn aan ka qaadannay maanta waxaana aad iyo aad u ahayd farxad u ahayd gafanaha gaarisa county nadiif jaamac wuu nagala soo qayb galay dhibidkiisaa nagala soo qayb galay county commissioner nagala soo qayb galay waxaa nagala soo qaybay wasiiradiisa waxaa nagala soo qaybay p s yaalkiisa waxay noqotay fursad aad iyo aad qaymo badan u leh bay lahetay waa markii koowaad markii koowaad oo curyaamiinta loo dhigo ama dadka baahiyaha qaarka qaba loo dhigo shareeh ka mahi ama shareeh noocan oo kale loo dhigay maanta ugu horraysaa oo aad iyo aad yacni dadweynuhu ka soo qayb galay aad iyo aad loogu farxay markan waxaan leenahay maanta gafana wuxuu ka dhawaajiyey arrimaha wakhti badan aan sugaynay oo dowladdiisa aan ka sugaynay ayuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi si deg deg ah dowladdayda wixii iska hesheen waad ka hesheen wixii kalena waa idiin soo wada wuxuuna codsaday muddo dhow oo janwari intaan la gaarin ilaa janwari in aan fadhi weyn aan samayno annaga iyo asaga isu imaanno oo fadhi weyn aan samayno fadhiga asiga aan ku falanqayno wixii naga dhimin saa darteed gafana waa mahadsan yahay